Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxaa la diyaara Zahra Ciid Lamow.
waxna wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin burgal baralaati jaqa cawada la fataxal farajada khalli calala
aan ku bilownaya barnaamijkeenan caweyska washington waxa aan shaki ku jirin inay dhegaysanayaan dad qurba jooga oo dunida meelo kala duwan ku baahay iyo weliba dad badan oo ku cadceedsanaya dhulkii hooyo oo halkaasi nagala caweynaya baryahan dambena labadaasi qole ee aan soo tilmaamay waxa u dhexeeyey doodo iyo xifaaltan kaftan la isugu tuuro bal haddaba caawa maanso kooban oo doodaasi labada garab dhex taalla waxaa inoo haya abwaan aadan muuse haybe oo ku nool dalka britain waa maanso dulucdeedu tahay qurba joog iyo daljoog doodi dhex martay maansadan waxaan idhi qurba joog dabadeed iyo nin ku nool dalka hooyaa dood ilaacad ku yeesho midba aad mid difaacay dalka hooye ka jooga diiriyaa la yidhaah qurba joog dabadeedkana dalmar baa la yidhaah diiriyaa ku bilaabay dalmarow i dhegayso intaad caro qurxoon iyo dabaq soo dhisataan baa soo dalxiisa fartaanoo madaarkaad ka degtaan oo hadal baad uryantaan qashinkaa debedaha iyo lagu tuuray dariiq maxaa goob lagu daadsho daabulaad lagu geeyo dalluun loo dhigi waaye maxaa laamidandiisana daldaloolku ku raagay gaadhigii dul marayay taayirkii ka duwaayo loo daryeel tiri waaye maxaa suuqa u diiday waddo uu dadku raaciyo mid gaadiidku dekeeyoon isku soo darsamaynin dhulkan boodhku ka duulay maxaa loo dadi waaye oo dhagax ciidda dahaadhiyo doogba loo dhigi waayo aad tidhaahdaan dalmarowo sidiioo darajooyin dheer tihiin dadka joogaa damaashaad socotaan oo laydin daadiyiyaayo ruuxa duunyada haystaa dalmaro wax tartaane miskiintiisi ku raagtiyo dayar sooma dhoweeyo dabadaa nin ka dhoofayoo dhibaatooyin daxsoon baa ku haysaan dalka hooyo oo magaalooyin durkaayoo deg deg loo dhisilaabaa duleedkii la marayo duddadii gadateenoo baloog dayr lagu xeelaa dhismihii durkiraa iyo daarihiiba hortaagan marka wuxuu uga jeeda halkaa guryihii dhisi maysaane dayr baad iskaga oodeysaan markaasaad iska dhoofaysaa dad baa iska haysanaya arla dhan sahraay dhul dhan oo arligaagaaba dad bay uxidhan tahay oo markaa haddaad doonaysa inaad guri dhisato waa inaad kuwa shishadooda ka iibsataayo dee waxa weeye xayiraad waa garta markaa dalmar baa soo gelayo dalmar baa ku jawaabay diiriyo dhulka laanka idinkaa dildilaalo hadba daaradda iibshoo jago dunyo ka dheefo oo annagaa dalka xooliyo dakli soo gelinayno doolar soo xawilayne bil haddaanu la daahno biilka aanu dirayno dadku muu xamileenoo baahibaa dili laydoo shimbiraa cirka duuliyo ayuxuu duban laaye sheekadaa dulucdeed iyo warka daacad u sheeg diiriyaa ku jawaabay anigoon dafiraynin shilimaanta dadweynuu dabadaa ka helaayo ha yeeshee dalmarow biilashii la diraayaa laga soo daba dhoofayoo wax dalkii anfacayo baahidiisa daboolana dhaktar ha ugu daraadee dadka sooma bartaane dalmarow shaqadaanu sida loo daberayo dariiqeeda naqaanaad nagu soo dirtidaanoo xildhibaanka la doorto midka dowladda hoose iyo baarlamaanba u diida shacabkii dalka joogay dalmar baa ku jawaabay debadaanu ku raagno dunidaanu naqaanaa dariiqaan u marayno oo danta aynu ka leenay annagaa deberayno xil haddii nala doorto ka dabaalan karayno oo desin jaamacadood iyo dugsiyaanu dhammayno cilmi baa nagu duugan
hore ayay soomaalidu u tidhi nimaan dhul aragi dhaayala oo loola jeedo haddii aanad weligaa tegin waddan kale amaba aanad la kulmin dad kale oo adiga kaa duwan waxaad u malaynaysaa magacaagu inuu yahay ka ugu wanaagsan midabkaagu inuu yahay ka ugu quruxda badan dadkaaguna inay yihiin kuwa keliya ee dunida ku nool arrinkaasi markaynu ka hadlayno maaha wax soomaalida oo keliya ku kooban ee waa mid laynala qabo bal haddaba sheekadan soo socota aan idinku wareejiyay wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac oo kala sheekaystay abwaan maxamuud macalin aadan abwaan maxamuud macalin aadan de horumartaad qurbaha ugu noolayd sheekooyin madadaalood lahayd baa jira sheeka aad ka samaysay dhinacyo kala duwan maxaad iyo kuwaa ka tilmaami kartaa waa runta cabdixakiim way jirtaa sheekadan waa sheeko anaa la kulmay waa wax igu dhacay mana waxaan la kulmay macnaha goobjoog baad lahayd la dhacaysaa goobjoog baan ahaa waa saddex nin oo kala jinsiya oo mid waa soomaali midna waa carab sacuudiya midka kalena waxa weeyaan nin filibiiniya indhayar saddexduba way isla yaabiyeen yaabayin cabdixakiima muuqaal ahaan islama yaabana laakiin waxay isla yaabayin magacyada ay nin weliba magac kala sito meel caasimada khiyaad ilaa boqol iyo dhowr kilomitir u jirta baanu ka shaqaynaynay maalin maalmaha ka mid ah haddaba dhacdadan aan arkay oo aada la yaab badnayd markaan rawaxnay ee duhurkii ay tahay anu qado tegaynayba waxaan arkay saddex ninoo aada u qoslaaya marka qosolkooda ilaa xataa way u qoslaya waa ku soo bare waa maxay ninku dhacay ninku waa nin soomaaliya waa nin carbeed oo sacuudiya iyo nin ah filibiin dabeetana wuxuu yii nin waliba isagoo ka kala la yaaban buu leeyahay kii carabkaaba igu yidhi labada nin magacyadooda ayaanaynu garanayn oon magac hagaagsan ahayn ana kii soomaaliga iyo kii filibiiniga u jeeda ayuu jeeda kii filibiinigaana wuxuu leeyahay labada nin baanu magacyadoodii fahmaynin kii soomaaliga ana wuxuu leeyahay labada nin baanu magacyadooda fahmaynin midba mid buu la yaabay midba midkii kale ka subxaanalaysanaya haye dabeetana waxaa dabcan inaan u gar noqo midba magaciisaa la toosan oo lama yaafalan ma ogtay kan kalena magaciisa uu isla toosayey saddexdii baan dabcan inaan isu keeno magacyadii oo kale haddaynu ka xasano maxaa maxay la yaabanaayana ka mid ahaa saddexdii magaca baa markaas baan yidhi wareebe magacaa ka soomaaliga waxaa la yidhaha burgal baralaati jaqa carabka waxa la yidhaha cawada la fataxa la farajada xalli calala kan kale waxa la yidhaahdaa ee filibiiniga jinjaan kiliin nijaan kiliin jindhicdin waa saddex magac marka ma magacyadoodii caadiga ahaaba mise waa kuwaad kuwaad sheekada ku xusaysaa badda magacaaba intaba waa la yidhaahdaa ma saddexdoodaba magacyadaasa lagu yeedha magacaas intiiskee dheer buu leeyahay oo markaa waa magacyada meesha kaga suganayna ku xadare baralaati jaqaaqo isagu waa caano waa burgal baralaati jaqaaq haye labadan kalena magacyadaasi iyagu la siteen haye waaba ila cabdixakiimo waxayd horyaareen taariifkan ku dheedo waan la yaabee magacaygaad ku wada bedelaysaa ba maxamuud sheekh aadan ma oran kartaa baan ku ido kii filibiiniga maxamuud sheekh aadan buu yidhi ugu karay kii carabka waa yidhi maxamuud sheekh aadan ma oran kartaa wuxuu yidhi haa maxamuud sheekh aadan kii kale ayaan war adiguna ma oran kartaa magacaygu yidhaha maxamuud sheekh aadan ma oran karaa saddexdiina waa isu kaalayo magacayga qaata waay waa markaa waxaad dhex dhigtay dhexdhexaadin dhexdhexaada waa dhigtay sidii bay ugu waafaqeen waxaana yidhaahdeen markaas magacaas oo magacaanu isku afkaranayne dee magacyadayada gaarka waanu wadan doonaa laakiin markaanu isu nimaadno maxamuud wan iyo maxamuud calaaduntu iyo halkaada adiguna magacaygiiba ka dhexgeeya soo garamaysid
wahagaag xaajanna waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka iyo xubintii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah toddobaadkan abwaan axmed cabdilaahi axda oo ku nool magaalada london ee dalka britain abwaan axda ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington haddii aad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban ka hor intaynaan u gelin sugaanta iyo heesaha aad hal abuurtay axmed cabdilaahi maxamuud baa la yidhaahdaa axdaa la yidhaahdaa wax magac dheera waan gartay axmed axda de waxa sira ciyaalnimadii waa lagu bixiyey waad la weynaatay waa loo yidhahda absolutely waa loo yidhahda ciyaalnimadii waa la bixiyey waa axmed oo la soo geliyey
laakiin inta dad abwaan noqotay axda ma ma yara dhibsatid miya horta magacaas dan kaa sheekeeyo sidii igu soo noqday wadamo badan baan soo maray oo magacoo bucu iga soo raacaan buu hee bacan hayo dabeetana markuu bucu iga soo raacay waa axmed oo la soo gaabiyo dabeetana adigu waxaa soo maraya dhuulu fara badan carab xamar iyo dhulkaa haddana waxaan kugu leeyahay abdabay holland amsterdam waxaan ingiriiska ingiriiskaan ugu imid qaar reer buca oo buca isku naqaano fara badan hortay axmed cabdillaahi baa la odhan jiray markaa mintaa meelaha kaloo dhan soo marayey waxaan uga yimi magaciya xadoo ingiriiska iga sugaya dabeetana markiiba igu boobeen Waad kulanteen.
dabeetana waa kaasi balkaale adigu iga reeb ana markii dambe waxaan is waardee baalka iska sida yara caalamaasheye yaraantii oo dhan bad ku shaqaysanayse iska qaado haddii lagu yidhi ma garanaysaa gawdhe iska sida un baad istira iska sida Waa baa si wanaagsan.
markuu magacyo kalay la baxaan anigu magacna lama bixin ya waa si wanaagsan eh, axmed eh, axmedow eh, sidaad ii sheegtay waxaad ka timid eh, togdheer gobolka togdheer magaalada burco heestii kuugu horeysay ee aad erayadeeda hal abuurtay ee lagu luuqeeyana teebay ahayd goormaanayse ahayd heestii iigu horeysay ee lagu luuqeeyo waa hees la yidhaahdo burco oo magaalada burco aan la sameeyey waxaana qaado fanaan la yidhahdo cismaan qays erayadeedana waxaa ka mid ahaa beledkii xusuusta iyo xurmadii iyo wanaagii xaqdhowriga mudnaa ee lafta lagu xasiliyey xigmad looga hadhay ee geesi lagu xambaaray gariiqaan la xulay iyo gurti lagu xasuustay burco xiisahaagaa xilligii aan joogaba qalbigayga lagu beledkii xusuustiyo xurmadiyo wanaagiyo beledkii xusuustiyo xurmadiyo wanaagiyo xaqdowrsiga mudnaaye nafta nafta nafta nafta lagu xasuuyaa xigmad looga haray geesi lagu xambaare xigmad looga haray geesi lagu xambaare garyaqaan la xulay iyo kurti lagu xiriirshay garyaqaan la xulay iyo kurti lagu xiriirshay furco xisahaada xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xiray furco xisahaada xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xiray xerbesi badan baa ugu xeeran adigoo xerbesi badan baa ugu xeeran adigoo qalbigiyo jacaylka qalbigiyo jacaylka dadku kugu xasuustaa xerbesi badan baa ugu xeeran adigoo xerbesi badan baa ugu xeeran adigoo qalbigiyo jacaylka qalbigiyo jacaylka dadku kugu xasuustaa
waa heestii igu horeysay soo baxday hees ale waan gartay marka waxaa tiri burcooy haddii aan britain jooga iyo haddii aan dunida baalaheeda kala duulayaba laabtaad iga sidan tahay absolutely laabtaad iga sidan tahay oo waxaan kugu yihi ka mar laba ayaan kuma hilmaansanin bal heestaasi haddaynu markaa intaa kaga soo gudubnay iyo codka fanaanka cismaan qays een heesahaagan jeclaan lahaa inaynu hore ugu sii soconno e, ma heesaha kelkelida loo qaado unbad hal abuurtaa mise heesaha labalabada ama lamaanaha ay fanaaniintu u qaado iyagana waxbaad ku leedahay axmed heesaha kelkelida iyo heesaha lamaanahaaba waxbaan ku leeyahay waana sameeyaa heesaha kelkelida kuwa lamaanahana waan sameeyaa kuwa wadanigaa laftigooda waan sameeyaa oo dad fara badan qaadaan marka intaba waan sameeyaa waatay bal hadda lamaanaha jeclaan lahaa ee dhinaca jacaylka inaad laba Ah.
la lisayo inaad maaragtay namaqashiisaan iyo dhegeystayaashaba habeenkan haawaan ah waxaan runtii heestaa lamaanaha weliba oo weliba lamaano dee ma garanaysaa jecel oo aadna si jecel runtii xaasa ayaa qaada heestaas waxaa la yidhaha igu lamaanow heestaas waxay tidhaahdaa leebkii jacaylkoo qurux lagu lamaasho kalgacaylku laasimay laydho ay sidaabaan leylkii iyo habeenkii ladan igu marano ka libaysan waayo wuu igu ligaxay oo ka libaysan waayo lafkiisa iga dawe laabtaaday ku raacdeen qalbi kuu lilaahi on kaa laabanayn baa kuu laba diblaysan hadda laabta igu hay
beledkii jacaylko qurux lagu lamaanfo kalgacaylku laasmay ay kitaabaa leylkiya habeenkii heestaanayta haddaynu kusoo dhaafno codadka fanaanka mursal muuse iyo iyo khabre cabdisinimo gabagabada heestaynu kusoo xiri lahayn axmed waxaan idiin soo qabanayaa hees kale oo runtii ay qaado fanaanada la yidhaahdo yurub cabdi yurub genyo heestaa waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahda qiso waan garta qiso jacayl baa la yidhahdaa anigu qisaan arahaa laakiin qiso jacayl baa ayay ayay ayay fanaanadu ula baxday runtii heestaas waa hees treendhaba
Yeah.
heestaasi ay qaadaysa fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geeyo ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeeni caweyska washington toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan lamida ugu imanayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo